ra'yigu waa siduu inooguma fasirayba badiican buu kuba fasiray aljahdi iyo albid iyabaa laguma fasiraa ma laftiga si laqbadu inoogu toosan maadu naafiye maaha ee waa tii dee waxa weeyaan an yadriba maala ma bacuudatan madaas oo kale waxyaalihii laguma fasiray baa halkana ay dee ku tawjiihiyaan oo bal waan hadalka soo isku soo xidhanayaaya markaasoo la'yu waa markaa bacda la'yin bacda jahdin ama bacda buطin waa waqti iyo ta'amul dabadeed baan ubayinuhaa manaa ubayinuhaadu manaa tabayanuhaa weeye aan cadayst gartay weeye oo waxa weeyaan aahaartii oo tirtirantay oo waxaa jiraa dee taas iyo waxa inoo dambeeye uu yahay ayaaba waxaan dhulkii gartay waa waqti iyo budi dabadii ama dee ufiirsi dabadeed ayuun baadan ku garto meesha ay igu muuqatoon gartay inay meeshii tahay oo la'yan manaa waa buan ma ubayinuhaa waa la'yan ma ayaan ubayinuhaa manaa tabayanuhaa ku gartay oo ta'amul dabadeed iyo ufiirsi unbaadan wixii inuu manzilkii berigaa la degi jiray ahaa ama iyo manzilkeedii uyaan kuba gartay marka ila awaariya iyo wanuya mooska nuyu waa sida inaguba iyaguna reer baadiya inagu waa reer baadiyaheenii waa saan kuba garanayno aqalada waa dee markaas iyo khaymadaha la dhisanayey markaa la isleeya daadka waa tan laga mooso god yar hareerihiisaasaa loogu soo wareejiyo mooskiisii taas baa luqada carabeed nu'yi laydhaa haddaba waxa jirayba oo meeshii kaba jiray waa awaaridaas iyo meeshaa mooska ahayd halkii khaymadaha dee ay aqaladu ka dhisnaan jireen ee aahaartii taasi weli aanay tirtirmin nucyigaasoo kal xawdi xawd oo kale ah xawdkaasoo dee waa meesha ay wax ku waraabin jireen ee darkoodii ahayd laakiin dhulka balli yar ka soo qaad oo meel laga qoday xoolahooda muddo ku waraabsanayaan oo bilmadluumati tii la dulmiyey xawdkaasi ku sugnaa dhulka aan hore wax looga qodine meel wax laga qodana ahaan jirine dad socotaa ama muddo yar degay ay dee xawd iyo balli yar kaba qotaan ayay madluumo kaba cabirayaan waa alard alatii lam tuxfar min qabl aan hore loo qodi jirin oo aljaladi adkayd madluumo taas baa la yidhaha kolley shaarixuna ama qolooyinkana waxba yar qabanayaan ee madluuma waa dhulka adigu ciiddaa laga saarana adaliim bay yidhaahaanba ciiddaa laga saaro saasay ciidda qabriga oo kale ee dib loogu celiyo adaliim iyadaba u yidhaahaan haddaba wuxuu leeyahay dhulkaas waxaa jirayba waa awaaridaas iyo nu'iga meeshaa mooska ah iyo awaaridaasaa jiray alxasil kalaamkeenu muxuu noqday fastasna alawaariya min annaas markii hore wuxuu yidhi wamaa fi ramci min axad manzilkaba cidimay deganayn haddana muxuu soo reebay ila awaariya dee awaarida dadkii ka mid maaha axad wax ma aha axadku waa dadkii awaaridan iyo nucyigani iyagu aaaartoodii haba noqoto lakiin dadkii ka mid maaha marka maxaan haynaa istisna min gayri ljinsi baan haynaa wahal huwa xaqiiqatun am laa haddaba isagu xaqiiqa ma yahay mise ma aha fiihi wajani ujeedadu markaa istisna munqadica yahay ma waa istisna xaqiiqi aan odhanaya mise waa majaasun laba wej baa ku sugan min asxaabina man qaala huwa xaqiiqatun asxaabteena waxaa ka mida ku yidhi waa xaqiiqo wa minhum man qaala waa ku dooranaya waxaa kaba mida kuwa yidhi huwa majaazun istinuhu dee xaqiiqadu waa kaa xidhiidhsan ee mustanuhu jinsiga mustanaa yahay munhiga yahay laakiin kani waa majaazun wa huwa alatharu qowlka muuqashada badan weeye lianna istina istinuhu mushtaqun waxa laga soo jeexday min qowlin qowlkoodii ay odhanayeen samaytu canaana daabata waa tii horaynu soo maray daabada xakamaheedii ayaa la leexiyo ujeedadu daabadii ama wixii uu fuushanaayo meel ku socday ayuu intuu xardi ama hogaankii iyo xakamiyo saa u qabtay ayuu jihadii ka leexiyey taas baa laga soo qaatay oo dee hadalkii markii hore wixii geli laha ayaa dib qayb laga saaraya laga leexinaya idaa sarafta tacbiirkeennii hore hubso waa idaa sarafta halkana aw min tasiyati alkhabari bacda alkhabari wahada la yujadu ama hadna nidhaahno tasniyat alkhabar bacda alkhabar ama sany aan nidhaahno
wayajuusu waxa bannaan an yustathnaa in la soo reebo oo alakharu inta badan min aljumlati jumladii lagaba soo reebo waxaa inoo socotaan ku jirnay bal istinihii iyo furuucdii adigu istinahaas oo dee imaka mukhasisaadkii mutasilka ahaa kaba mida ay una horraysiyaan oo waa ugu hadal badan yahay ee furuucdii uu lahaa marka shalayto laba ayaan soo aragnay oo ah in istinuhu mustathnaa midoo ka horreeya inay suurtagal tahay ay bannaan tahay oo waxba axkaamtan lagaba qaadanayo takhsiiskani markaa waa isma beddelayo weeye waxaa kaloon soo aragnay istinihii munqadic ahaa iyo kii mutasilka iyo bal waxyaalihii halkaa kuba sugnaa taas oo isagu cabiray jinsiga in wax laga soo reebo iyo waxaan jinsigii ahayn oo wax laga soo reebo iminka halkanna dee istifuun sidaan soo ogaanay wax jumlada ama waxaa hore yar shumuul kale galay ayaa la soo saarayaa oo xukunkii jumlada laga saarayaa iyadoo la adeegsanayo adawaadan istinaa ilaa iyo wixii la midka ahaa waxa uu leeyahay marka halkan oo cunwaanku yahay haddii bal maalan dee waxbaa jiray jumladii taa uu kaba cabiraya lafdigan cumuum kale ama shumuumul kale istinii markii uu yimi intii badnayd baaba ah wixii la soo saaray ee la reebay waxba asiyo ku sugani ma jirto waana wax dee qur'aankaba inoogu sugan oo dhacay markaa xukumkii aynu halkan wadnee takhsiiska ahaa ama inuu wax khaas yeelaya istinuhu waa caadi oo waa inoo imanaya tan miaal ahaan soo qaato bal qur'aanka waa inoo dambeeya ixtijaajka iyo munaaqashada qolooyinka kaleeta diidan qowlkooda markaa radinteed buu ku imane maalan hadduu shaksi yidhaaho iyaday iqraar baabkii tahay lahu calaya cashratu alaafi farankin ilaa sabcatan tobankii iyo toddobadii markaan eegno toddobaa la soo reebay toddobadna waa intii badnaydba oo jumladii casharada ahayd ayaa waxaa laga saaray oo xukumkii markii hore la sheegaya lagaba saaray toddoba wax yar baa hadhay aqalkii baa markaa hadhay agarkiina waa la saaray waa suuradaa suuradu sheegaya oo way bannaan tahay buu leeyaho markaa ruuxii markaa waxa laazimaya uun saddexun baa laazimaya saddexun baabuu qirtay intii kale waa kan ka saaray jumladii ama lafdigan dee mutacadidka ahaa ee wax mutacadida kulansanayay kaba saaray oo intii badnayd buu saaray intii yarayd baa hadhay markaa taasi shay bannaan weeye wa qaala axmedu axmed wuxuu uhi waa imaamkii dee waxa weeyaan imaamu ahli sunna imaamkii afarta imaamba kaba mid ahaa ayaa isagu wuxuu yidhi laa yajuusu ma bannaano horta bal suuradaa hore a'immadan saddexda ah oo abuxaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo asxaabtoodii iyo usuuliyiinta intooda badan waa qowlkooda oo ah inay bannaan tahay in inta badan inta la saaro waxa hadhayaaba wixii uu yaraa yahay markan istitnaha la adeegsanayo axmed baa wuxuu yidhi oo dee isaguna afartii imaam mid ka mid ah laa yajuusu kaasi ma bannaano oo waxay leeyihin luqada carabeed dee taasi kuma badno waxaa istinuuna uu yahay inta yar in la saaro waxaan la saarayaa wax yar uu noqdo jumladiina intii badnayd ay hadho kollay qowlkaasna waa marka la eego xanaabilada madhabtooda walow qowl ay leeyihiin dee laga raajaxsan yaho oo uu ansaxaya laakiin madhab ahaan qowlka ay ku fatwoodaan waa inaan agarku bannaanayn haddii laakiin ay siman yihiin oo kale oo suuradaa hore uu yidhaha lahu calaya casharatu alaafin ilaa khamsatan maalan waa siman yihiin imika waa musaawi nis baa la soo saaray intii hadhay iyo intii markaa la bixiyey way siman yihiin oo kale dee qolooyinka ale agarku in la saaraa way bannaantahay agtooda waa min baabi awla laakiin xanaabilada oo kale iyaga laba qowl bay taasna leeyihiin oo laakiin qowlka raajix uu yahay inay iska bannaan tahay markay musaawi tahay ama nisfi ay tahay walow qowl labaad ay leeyihiin oo iyaduna aqalka uun in la saaro mooye nisfi iyo wixii ka sarreeya in lagu saara istitiin inaanay bannaanayn wa huwa maalan inaan agarka in la bixiyaa halkan aanay ansaxahayn marka iqraarku intii marka hore la sheegun buu noqon qowl اlqaadi abi bakrin اlashcariyi wabnu durustawayh qaadigan in badan soo marna waa baqilaani qowlkiisa weeye oo haddii xataa qowlulqaadi keliya ku dayso marka kutubtan usuulka la joogo kol haddaanu nin muctazila ninkay wax ka soo naqlinayaan ahayn oo dee nin kale oo istaguna xaggan usuulka raad weyn kuleh uu ku dhaco markay qaadi idlaaqaan marka iyaga wax laga soo naqlinayo haddii kutubtan usuulka markay qaadi idlaaqaan isaga ayuu ku dhacaayo isaga qowlkiisii waayo xagga marka leega usuuliyiinta iyo mutakalimiinta qowlka axmed buu qabaa isagu wabnu durustaweyh waa nin magaciisu xagga hoose inoogu sugan yahay waana nin qolooyinkii cilmiga naxwada aqoonta aad u sarraysay u lahaa marka xagga nuxaadana nuxaaddii kale ma waafaqsana laakiin xagga nuxaadda markaan eegnana ibnu durustaweyh wuxuu qabaa waxaan istinaa inaan la soo saarayn oon la soo reebayn intii badnayd ee waa ay tahay inta yar in lagu soo saaro wadaliilu laakiin wuxu uhi sheekhu waxa uu daliila calaa jawaazi istinaau اlakar inay bannaan tahay ana alqur'aana qur'aankii qad warada bih qur'aankiibaabuu ku sugan yahay kaasi oo uu ku soo arooray istifaau lakar dee koladuu qur'aankii ku soo arooray wax dambe oo la yidhaha carab kalaamkoodii ka mid maaha iyo waxaa carabi may isticmaalin iyo way iska hadhayaanba qur'aankii ayuu kuba yimi oo uu ku soo arooray istifaau lakar waana kan qaala lahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan ila man itabacaka min alghaawiin waa ibliis markii uu diiday sujuuddii ee uu yidhi waan hallayn doonaa ayaa ilaahay yidhi ina cibaadii addoommahayga waa addoommaha dee sharafta kuba mutay ilaahay subxaana wa tacaala inuu isu idaafeeyey laysa laka calayhim suldaanun adiga kuuma sugna iyo korkooda suldaan iyo quwo iyo qudra ama aad ku hadlayso oo aad markaa dariiqa xaq ah kaga leexisaa ilaa man itabacaka min alghaawiin kuwa adiga kuwii ku raacay uun mooye kuwa hallowsan kaba mid ahaa maxaa meesha yaalla imika ilaa waatan adaatu istifnihi cibaadaas aanu shayddaanku suldaan korkooda ku lahayn waxa laga soo reebay oo laga bixiyey kuwii qaawiinta ahaa ayaa laga saaray marka cibaadiina waa mustathnaa minhu alghaawiinna waa mustathnihii waxaana ay tahay dee ilaahay baa yihi wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka intooda badani aad kuma dadaashidee mu'miniin ma aha oo intooda badani waa dadka qaawiintaah ee markaan xaggaa eegno qaawiintu dadka kale ee mukhlisiintaasi aayad kaleba rabbi kaba cabiray waxa weeye ama dee aayad kaleba qur-aanka inooguma sugnayd way ka badan yihiin marka maxaa inoogu sugan istifhaam اlakar intii badnayd oo lasoo reebay ayaa inoogu sugnaa waana qowlka haddii akar culama ay qabaan bal uma qaala ilaahay wuxuu yidhi macnaa dee aayaddan kuma xigina waa suurad kale iyo aayad kale rabbi wuxuu ku yidhi qaala ibliis baa yidhi fabicizatika ilaahu cizadaadaan ku dhaartee lauguyanahum ajmaciina dhammaantoodba waan wada hallayn doonaa ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiina addoommaha almukhlisiina addoommahaaga mukhlisiinta ah mooye halkana maxaa inoogu sugan ibliis baa ilaahay inooga warramay wixii uu hortiisa kagaba dhaartay markaa isagii lacnadu ay kuba dhacdaye inuu wada hallayn doono markaa dadkii uu hallayn doono maxaa dadkaa uu hallaynayo uu ka soo reebayba addoommaha ilaahay mukhlisiinta ah ayuu kaba soo reebay maanta halkanna cibaadadii mukhlisiinta ahayd baa mustatihii noqotay haddaan nidhaahno markaa hore qaawiinta ayaa badan oo taasi waa istithnaaءu اlakar min alaqal waxa weeyaan adigu istithnaaءu اlakar min aljumla tani waxay noqonaysaa dee istithnihii wixii yaraa oo la soo reebo oo wixii badnaa lagaba soo reebo markaa wuxu uhi sheekhu isagoo xaggii wejkii daliilka inoo sheegaya fastathnaa wuxuu soo reebay laayadda hore alqaawiina min alcibaad ilahay kuwii iyagu hallowsanaa ayuu addoommihii laga soo laga soo reebay waa mid wastathnaa alcibaada min alqaawiin addoommihiina markan labaad saalixiinta ama mukhlisiinta ahaa waa la soo reebay oo min alqaawiina qaawiintii ayaa laga soo reebay wa ayuhumaa koodii kaana ahaada akara mid badanba faqad istathnaahu waa ka soo reebay min alaakhari ka kale macnaa waxa weeyaanuun labada ayadood buu isu geeye haddaan nidhaahno cibaadan mukhlisiinta ayaa badan aan nidhaahno oo kuwaasaa badan aan nidhaahno dee aayadda dambe waxay inoo faa'iidaynaysaa in ay tahay istithnaaءu اlakar min aljumla oo iyagii oo badan baa intii kaleo ay ka badan yihiin laga soo reebay haddii taa la yidhaah weeye haddii la yidhaaho kuwa qaawinta badan waana sida waaqaca qaawinta badan la yidhaahana ee aayadda horey ku sugan tahay istithnaaءu اlakar min aljumla oo kollayba haddaan nidhaahno qaawinta badan iyo haddaan nidhaahno cibaada badanba suuro ayaan helaynaa aan u xujaysanno inay bannaan tahay istithnaaءu اlakar min aljumla oo ama ta horey noqon ama ta dambey noqon oo kollayba kii la yidhaha wuu badan yahayba dee labada aayadood mid ahaan buu ku sugan yahay isagoo ah istithnaaءu اlakar wliأna اlاstinaa waa tacliil labaad kaasi waa kii qur'aankay kuba sugan tahay dee isagaana hadalkas iyo xujo kastaba goynaya wliأna اlاstinaa istinuhu macnan macno weeye yuujibu waajibinaya takhsiisa lafdi اlcaami lafdigan caamka in la khaas yeelo qaybihii uu kulansanayay barhkood la saaro fajaaza waa bannaan yahay fi اlqaliili wاlkahiiri in yarya in badanba kالتkصiiص bالdliil المنfaصل sia uu banaan yahay dliil منfaصila in wax lagu khaas yelo oo tani waa tacliil labaad ama xujo labaad weeye oo wuxuu leeyahay dee istifhuum macnihiisu waxa weeyaan uun inuu lafdi shumuul leh ama mutacadid waxyaalo tacaduday ay kulansanaya inuu qayb ka mida saaro oo uu ka soo reebo xukunkiisii marka hore uu lahaa taasna wuxuu kula mid yahay taksiis dliil waana dliil mutasila taqsiis mutasila kuwii horeynuu soo marnay adiladii munfasilka ahayd ee lafdi caama khaas yeelayay shardi may ahayn waxaan ay saarayaan inuu inta yar ay tahay ee hadday in badan ay saarayaan iyo hadday intii yarayd saarayaanba taasi way bannaanayd kuwii horeba kanna waa takhsiiskii uun kuwaasna takhsiis bay ahayn oo kol haddii taa horeba alqaliil waalkaiir deliil munfasila aan cumuumka kaga saari karaynay oo deliilkii caamka ahaa laga khaas yeelayay oo ilaa ay in yari u soo hadhabay in yari kuba hadho deliilka munfasilka ee yimi daraaddeed deetana waa la midun oo isna waa mukhasis ee isaguna wixii yareeya wixii badnaaba uu saaraya bal xaasilku waxa weeyaanun qowlkooda ay raajax yeeleen dee qur'aankana imaka labadaa aayadood kolba kii aan idhaahno waa akar aan kaba helayno waxa weeye inay bannaan tahay istitnaau alakari min aljumla marka wixii halkan dee axkaamee ka ratimi lahaye taksiisaana waa ka ratimaya taasba weeye faslun idaa tacaqaba hadduu ka dambeeyo oo alistinaau istinuhu jumalan jumlooyin uu ka dambeeyo jumlooyinkaasoo cudifa la cadfay bacduhaa barhkeed calaa bacdin barhka kale lagu cadfay tacaqaba macnuhu waxa weeye waqaca alistinaau caqiba jumalun uu la cirbiyo uu ka dambeeyo weeyaanoo jeedadu jumlooyin jumlo keliya maaha laba jumlo ama saddex jumloa ka horeeya oo mid kastaa xukum ay leedahay markaasaa istina ka daba yimi jumlooyinkaasna way isku cadfan yihiin halkanna sheekhu wuu idlaaqay waxaan xarafka la ysugu cadfay oo markaa waxa weeyaan xuruuftii cadfiga ee jamci ama tashriig keenaysay oo dhan baa markaa inoo soo geli wawdii fa'dii humadii waana say in badanoo usuuliyiinta ka mida ay ku tagaan barhkood baa halkan wowda un ku khaas yeelo imaamulxaramayn iyo aamid iyo ibnulxaajib iyo qowlkooda weeye wowdan jamciga faa'iidaysa ayay ku khaas yeelaane balte guud baan qaadanaynaa sheekha idlaaqiisuna yahay usuuliyiintuna ay u badan yihiinoo kol haddii waxaan ama xarafkan cadfiga idraab iyo hadalkii horeo laga jeesta aanu keenayn ee uu keenayo bal tashriika xukumkii la wadaajiyo ama dee waxa weeyaan tacqiib markaas iyo taraakhi ha ku sugnaado ama yaanu ku sugnaanin beeb waa isla baab eh haddii jumlooyin saa la ysugu cadfay xuruufta cadfigee tashriik keenaysa istina uu ka dabeeyo oo u dabadood yimaado rajaca wuu laamayaa istinihim ama daalika istinahaasi ila aljamiici dhammaan buu u wada laabmayaa oo dhammaan buu u wada laabmayaa dhammaan buu u wada laabmaya horta dee waa a'immadan saddexda ah waa abuu xaniifa iyo shaafici iyo axmed iyo asxaabtooda intooda badan qowlkooda waa marka aan wax manceeyo hor joogsanayaa jirin bal qur'aankan ku arkaynaa waana inoo soo socotaa ee wuxuu u laabmayaad waxay ka dhigan tahay jumlooyinkaa ka horeeyey hadday laba yihiin iyo hadday saddex yihiin iyo hadday ka badan yihiinba istinahni wuu wada yaallaa dhammaanba waa laga soo reebayaayo waxaa istinahu keenayo ayaa jumlooyinkaa ka baxaya bal miaalkan aan aragno waa kan wadalika milu qowlihi caza wajal kaasi waxa weeye ilaahay qowlkiisiiba uu yidhi والذينa يرموna المحصناaت ثuma لم يأتوu بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانيiنa جلدة ولا تقبلوا لهم شهاadة أبدا وأuلaئكa هم الفاaسقون إلا الذينa tاabوا oo ilaahay aaيadan wuxuu inoogu sheegayaa kuwa iyagu dumarkaa dhowrsoon ee caفiiفaadka ah xumaan iyo zine ku sheegaya ee ku qadfaya aan lana iman afar markhaati oo caddeeya faaxishadaa xun inay samaynayeenoo weliba caddayntoodu ay aragtay ay arkeen iyagoo iskula jiraan ay tay ciddii ay waxaa wada samaynayeen ilaahay muxuu yidhi fajriduuhum amaaniina jaldatan waa jumlatani siddeetan ulood ku dhufta waa mid walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan markhaati aynaha ka aqbalin oo iyagu markhaati cadaaladii bay dee waa faasiqiine wax markhaatiya oo aa ka aqbashayaanay jirin weliba abadan baa ilaahay dhihi weligoodba wa ulaa'ika hum ulfaasiquuna kuwa saa yeelaya ee dumarkaa dhowrsoon qadfaya xumaan iyo zina ku qadfaya waa faasiqiin ayay yihiin markaa saddex jumlaan haynaa ama waa saddex xukmiba in siddeetan ulood lagu dhufto inaan markhaatigooda la aqbalin inay faasiqiin yihiin saddexdoodiiba maxaa ka daba yimi ila aladiina taabuu kuwii iyagu toobad keenay mooye dee towbaddii dhabta ahayd weeye iyagu toobad keenay mooyaane oo markaa kuwa iyagu toobad keenay axkaam saddexina way ka horraysay daabidkan uu inoo sheegay oo qowlkan aan leenayna waa a'immada saddexdaa iyo akaru asxaabihi madhabtooda waxay keenaysaa jumlooyinkiiba isnisnuhu waa u yaalla walow dee jumlo ahaan aan arki doonna in maanic diidayo oo jumlo aanay u laamayn markaa saddexdii xukum ee inoogu sugnaa halkan ee ka dhalanayay qadfiga ama ramyiga kaba dhalanayayba istidfaham baa ka daba yimi istidfahasna muxuu keenayaa kuwa iyagu toobad keenay horta magacii dee ay faasiqnimayna faasiqiin bay ahaayeene towbaddoodii hadday hagaagto magacii fisqigu waa ka suulayaayo cadaaladii baa u soo laabmaysa waa suuro taasi dhammaanna way ku ijmaacsan yihiin suuradaas in shahaadadoodina ha aqbalina la yidhi kuwaasi markhaati maba galaan oo iyagu dib markhaati uma gelayaan ee been abuuradkaa laba yimi marka waxay noqonaysaa haddaan idhaahno wuu laabmayaa kol haddii magacii fisqigay taasi kaba ratibantay uu meesha kaba baxay shahaadadoodina in la aqbalayo arrin saddexaad baa waa laba jumlaan markaa haynaa arrin saddexaad baa jirto ah fajriduuhum amaaniina jalda tanna waxay keenaysay daabidkan aan haynaa in xadduna haddii ay toobad keenaan ka dhacayso laakiin taasi waa xaqa ibnu aadam xaqa ibnu aadamna dee isagoo rida oo ruuxu saamaxa kii lahaa ayay ku dhacaayeen laakiin toobad laga toobad keenay kuma dhaco toobadu ruuxuu yidhaah u toobad keenay xaqa ibnu aadamku kama dhacayo ee kii mutay isqaadkiisa iyo riditaankiisu kaga dhacaya iyada maanicaasaa jira haddaan maanicaasi jirin iyadana uu laabmilaa bal taasi waa mid oo waa qowlka culimmada intooda badan qowlkooda waanu inoo soo celin doonaa maanicayo wa qaala asxaabu abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisu waxay yidhaaheen yarjicu istinahaasi wuxuunbuu u laabmayaa ilaa maa yaliihi waxa ku soo xiga waxaan la xidhiidhay waa jumlada ugu dambaysaun jumlooyinka hore waa laga aamusay xukunku sidii buu noqonaya haddaan deliil kale loo helin ee kolba jumlada u dambaysa uun ayaa istinahaasi u yaallaa oo dee kan u dambeeyunbuu u laabmayaa waa qowl labaad isna wa qaala alqaadi abu bakrin alashcariyu wuxuu yidhi yutawaqafu fiihi sharxiisa mabuu odhan qaadiga ma sheegin ee ashcariyadu si guud ugu tiiriyey qowlkan bal maalan waa laga joogsanayaa oo markaa ujeeddadu daliilka caynkaasee uu ku yimi jumlooyin istina isku cadfanaa istina kaba dambeeyo xukun gaaro oo aan u xukumayno markaasoon odhanayno wuu u wada laabmayaa iyo ka ugu dambeeyo u laabmayaa taa waan ka joogsanaynaye laakiin maxaa jira walaa yuraddu lama celinayo ilaa shayin shay minha jumashii kaba mid ah ilaa bidaliilin daliil mooye oo wuxuu leeyahay horta qowlkani dee waa kanoo ashcariyada ayay u tiiriyaan walow oo qaadigan abubakar imaka uu ku khaas yeelay khazaali iyo raazi iyo aamid iyana waa ikhtiyaarkooda imaamkan shanqidi la ydhaha dee aad u dhowaana isagana qowlkiisa weeyaan oo macnu uu noqdo waxaan eegaynaa kaa kolba daliilku wuxuu keeno joogsigu maaha maba garanayno ee daliilunbay ku xidhnaanoo haddii daliil aan u helo inuu jumlada ugu dambeeyey u laabmayeyna waan u celinaynaa haddii daliil aan u helo jumlada hore inuu u laabmayeyna tii un baan u celinaynaa haddii daliilku uu keenayo dee dhammaan ama wax maanicaanay jirinna waan isaga wada celinaynaa ee laakiin ma odhanayno wuu wada laabmayaa ama ta ugu dambaysu u laabmayaa taasba weeye oo waxay leeyihin dee umuuraha tacaarud baa jira haddaan jus-iyaadkii halkan kuma soo arari baa qur'aankuun aragno isagoo u wada laabmaya isagoo dee jumladii ugu dambaysay u laabmaya isagoo tii ugu dambaysay aan u laabmino kuwii ka horreeyey u laabmaya intiiba qur'aankii way noogu sugan tahay kol hadday taa tahay waxaan eegaynaa kolba daliilku wuxuu keeno waana saa uu dee saaxibu markaa adwaa ilbayaan iyo kitaabkiisa dafcu ihaami lidiraab can aaya lqur'aan oo kale iyo isaguna doorto haddaad masaladaasi yar caddeeyo qowlka adu abu xaniifa iyo qowlkaa hore u wada laamaya qowlka saddexaad waaba u dhexeeya kolba deliilkunbaa tabac loo noqonayaabay noqone bal qur'aanka waxaa inoogu sugan aayaddii muxaarabada inama jazaءu اladiina yuxaaribuuna اllaha wاrasuula wayascuuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqadaca aydihim waarjulahum aw yunfaw min alardi intaas oo dee arrinood baa jirtay markii taasi ay wadatay baa markaasaa ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim baa ka daba timi kuwii iyagu wixii ka toobad keenay intaydaan gacanta ku dhigin mooye oo intaan gacanta lagu dhigin kuwii toobad keenay markaa xuduudda iyo umuurahaas laguma fulinayo kollay itifaaqna way soo naqliyaan kol haddii uu ruuxu iskeeno isagoon weli gacanta lagu dhigin isagoo muxaarabo la yimi u yidhaha waan ka toobad keenay wixii way ka wada dhacayaan wixii way ka wada dhacayaan dhammaanna u wada laamayaan marka maxaan aayadda haynaa iyadoo u wada laabmay istinii dhammaanba wixii kaba horreeyey والذيina laa yadcuuna maca اllahi إilaaha آakhara وlaa yaqtuluuna النafس اlatii xarama اllah ila bالxaq wlaa yزnuun aayaddaas walow dee waman yafcal dalika ay dee haddana dib u soo ururisay kollay daalikadu dhammaan bay u wada laamaysee ilaa mantaa laga aqbalayay hadduu waxyaalaha bal maala ruuxii ruux mu'mina khada u dilay maxaa ilaahay yidhi fataxriiru raqabati mu'mina wadiyat musallamat ila ahlihi ila an yasadaq sadaqaystaan mooyaane taasoo kale jumlada ugu dambaysay ah wadiyatu musallamatin ila ahli bay u laamaysay ama taxriiru raqaba waa xaq ilaahay oo gaar ah cafiga dadkan wax laga dilay ma ridayo kafaaradu waa halkeed oo markaa taasa maxaan aragnaa jumladii ugu dambaysay iyadoo u laabmay waana qur'aankii suuratu nisa uun oo kale markaa dee fain tawallow fakhuduuhum waqtuluuhum أynma وajadtmuهm وlaa تتkidوu minهm وlيا وlaa نaصيرa إlا الذiina yصiruuna إilى qوم baynكم وbaynهm مiثاaq أw jaءوكم xasirت صدوurهm bal taas oo kale saddex arrimood baa jira akhdi biاlأsr iyo qatli la laayo oo kale iyo inaan weli iyo naصir lagaba dhigan waxaana kaba dembeeyey ila الذiina yصiluuna إilى qوmi baynكم وbaynهm مiثاaq marka ila الذiina istihani tii ugu dambaysay ah walaa تتakidوu minهm waliya walaa naصira uma laabmayo waayo gaal in laga dhigto weli iyo naصir si kastaba xaaraan bay u tahay muxuu u laabmayaa labada ka horaysa ee fakhuduuhum iyo waqtuluuhum buu u laabmay marka waxaan aragnay tii ugu dambaysay isagoon u laabmin oo kuwii ka horreeya u laabma tii ugu dambaysay isagoo u laabmay oo tii ka horraysaan u laabmin isagoo u wada laabmana marka taas bay leeyihiin waqfigu macnihiisu waa taas oo kolba deliilku baan raacaynaa haddii dee aanu deliilkii uu markaas inoo caddeeyo inuu midun u laamayo kii u laamayun baa loo celinaya ka horaba haba noqotee haddaan deliiltaa caddayn waa suurada imanaysa in laysaga wada celiyo kollay qoladaa kalena markan u qaydno haddaan wax maanica oo midkood in lagu xambaara waa min rujuuc اlistinaa ila ljamiici maa lam yaqum daliilun cala khilaafi way istinaa inuu u laamaya dhammaanee qowlkaas u horraysiiye rajaca dalika ila ljamiic buu yidhi huwa waxa weeye daliilkaasi ana alistinaa istinuu ka shardi shardiga ayuu la mid yahay fi taksiisi shardigu waa inoo dambeeyaa istinaa iyo taksigu labaduba shardigu waxay keenayaan taksiis waana adiladii mutasilkahayd bay kaba mid ahaayeen uma shardu shardigu yarjicu ila aljamiici dhammaan buu u wada laamayay oo haddii meeshii shardi jiro maca abu xaniifa halkan ma khilaafsanaa ee dhammaan wixii ka horreeya o dhan buu u wada laamayey wahuwa kaasba waxa weeye idaa qaala hadduu yidhaaho imra'atii daaliqun wacabdii xurun wamaalii sadaqatun saddex jumlo weeye haweenaydaydu way furan tahay addoonkaygu xor weeye xoolahayguna sadaqo weeye in sha allahu waatan waa tacliiqay istitna kaba cabiraan oo macnihii buu leeyahay in sha allahu haddii ilaahay doono markaa saddexan suuro oo dhan dee iyada dhammaantood waxay halkan leeyihiin in sha allah waxay tacliiq u wada tahay saddexdii jumlaba waana shardi mid tii ugu dambaysay abu xaniifa muu odhan cid kalena may kala qaadinee dhammaan buu u wada laamayey oo markaa hadalkan oo kale dalaaq dhacaya iyo cidqi iyo maalkiisuna sadaqa ma noqonayo kol hadduu in sha allahu intiiba wada yidhi tan baa istina wada noqotay markaa kol haddii shardiguma saa yahay oo waxa ka horeeya wada laamayo fakadalika alistinaau istinauna saasoo kale weeye laakiin bal qowlka aan leenahay aqwaasha inoogu kulmaysa adiladna way inoogu kulmaysaa waan isugu geyn karaynaa waa in dee bal kolba deliilku wuxuu keenaya la raaco haddii aan deliil jirin oon maanicna jirin midkood manceeya markaa loo wada celiyo faslun isagaaba imaka halkan qaydaya taa fain dalla hadduu tilmaamuu ina tusaa daliilu daliil calى annahu laa yajuusu inaanu bannaanayn ona rujuucu inuu u laamo istinahani ilaa jumlatin jumlo min aljumali اlmadkuurati jumlooyinkii ka horreeyey kaba midee la soo sheegay wadalika milu aayati اlqadfi aayaddii qadfigaynu soo maray weeye faina daliila weli jawaabtii muuridine faina daliila daliilku yadullu wuxuu ina tusayaa calى annahu laa yajuusu inaanay bannaanayn an yarjica alistinaau istinaau inuu u laabmo fiiha aayadda qadfiga ila alxaddi xaddi oo ah siddeetan ulood in lagu dhufto oo dee waa saan soo sheegno waa xaq aadami xaddu towba isagu kuma dhaco oo xaq aadam haddii ibnu aadam xaqi u adigoo aad hayso oo towbad dhaba aad towbad keento towbaddii kaagama dhacaye waxa xaqi in loo celiyo ciddii lahaabaa meesha iman wuxuu ku dhici karaa ruuxii xaqa lahaayoo isagu saamaxo iskaba daaya marka halkan fajriduuhum iyada way taalaamaha toobadkeena mayaane toobadkeena oo daliilkaasaa inaga hor joogsaday marka markay arrinku taa yahay jawaabtii shardiga fain dalla daliilu waa tan rajaca wuxuu u laabmaya un istinihi ilaa maa baqiya wixii soo hadhay ee min aljumali jumlooyinkii kalea intii soo hadhaye jumlooyinka kalea ayuunbuu dib ugu laabmaya waayo daliil maanic baa jira ee suurada hore waxayd marka wax maanica ama daliilo ina tusayo taa wax ka duwani aanu jirin ayay ahayd dhammaan buu u wada laabmaya saa inamaa jazaau ladiinaba uu dhammaan ugu wada laabmay ee haddii daliil jiro qayb saaraya dee amhilana waa taa sheegnay kala duwane daliilkun baa la raacaya wakadalika waxa taasoo kale iyadna la mid ah oo ah haddii dee daliil inoo keenayo in qayb ahaan aan istinuhu u laamin la raacayaa inta caqaba hadduu kaba dambeeyo alistinaau istinahani jumlatan waaxida laba jumloba maaha saddex maaha jumlo keliyuu kaba dambeeya laakiin jumladiibaa waxay kulansanaysay afraad iyo suwar bay lahayd wadalla wuxuu tilmaamu ina tusay addaliilu daliilku calى annahu laa yajuusu inaanu bannaanayn rujuucuhu istina inuu laabmo ilaa bacdiha jumladaa keliya suwartan ku dhex jirta ama ay kulansanayso qayb ahaan inaanu u laabmahayn ayaa daliil kale aynu ina tusayaa markaas taasoo kale iyadii baan kala qaadaynaa jumladii wixii daliil inu caddeeyey inaanu u laamayn istinu waan ka saaraynaa oo markaa istinu uma yaallo intii kale ayaan ku daynaynaayoo istinahan aan ku qaydaynaaba ama aan ku khaas yeelaynaa wadalika ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yidhi wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidatan fanisfu maa faradtum ilaa an yacfuuna intaasun baaba maqane oo ilaahay wuxuu yidhi dumarkii haddaa furtaan intaydaan is-araga ujeeddadu ruux baa haweene mehersaday meherkii iyo caqdigii unbaa dhacay may kulmin oo uma tegin oo dee may kulminba taas haddana way kala tegeenoo wuu sii daayey marka ilaahay muxuu yidhi waqad faradtum lahuna fariidatan ah waxu goyseen oo u qadarteen oo ujeeddadu meherkii sandee caadiga ah meherkiina waa la magacaabay oo intii uu ku mehersaday waa wax la sheegay markaa hore caqdigii baa la sheegay suuradaas waanay kala socdeen ninkina haweenaydii waa inanteediio adigu waa ismay aragba may kulmin ilaahay wuxuu uhi fanisfu maa faradtum macnaa korkiina waxa oo ninkii lagu leeyahay uun wixii la qadaray wixii la magacaabay kala barhki oo haddii boqol kun loo magacaabay oo faran oo meher ahaan loogu magacaabay iyagoo aanu is-aragna uu ninkii furay oo dee dalaaqii waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa konton baa haweenaydii la siin kontonna isagu u hadhayaa taasoo dee iyada haweenaydan ruuxii wax kala gaadhay maba jirto ismay arag hadday inan ahayd inanimadeedii waa u baaqi markaa kala badh unbaa meherka ay yeelanaysaa maxaa laakiin istinuuya markaa jumlada hore waa dee haweenaydaa la furay qabla almasiis ee iyadoo meherkii la magacaabay in haddaan meherkii lababa magacaabin iyada taas xukun kale yeelanaysaa dee mutca yeelan uun ilaa an yacfuuna baa ilahay uhi taas bay ahayd haddaba ilaa an yacfuuna inay saamaxaan oy cafiyaan oy intii iskaga tagaan mooyaane damiirkan yacfuuna inoogu jira waa nuuntii nuununiswo weeye markaa waa dumarkii waayo ragga aw yacfu aladii biyadihi cuqdatu nikaax baa ka dambaysa halkan ee ilaa yacfuunada buu u jeedaa istitahan galay waxaana iska jirtaa xaggan marka la eego sarfiga ficilkan naaqiska markuu laamtiisuna ay wow ya tahay mee wow tahay cafaa yacfu oo kale iyo dee wixii la midkaasa halkan hazaa yakzuu oo kale iyo markan damiir dee uu la xidhiidho jamaaco hadduu damiirkaasi jamac mudakar yahay iyo hadduu damiirku jamac mu'anas yahayba dee suuro keliya dee khidasanoo ayay ku wada yimaadaan oo imika waxaa la odhanayaa alrijaalu yacafuuna iyo annisaau yacfuuna la odhanayaa sibay ku wada imanayaan ee laakiin marka tacliil ahaan la eego midna ficilkii waxba kama maqnaa midna ficilkii xaraf baa ka dhacay imaka wowdan aan haynaa wowdii laamu ficilka nuuntuna waa nuunu niswa haddii halkan arijaalu yacfuuna ay taallo ee waxay ahaan layd wowduna waa uljamaaco laamtii ficilkaa meesha maqnaan layd nuuntuna tii calaamada rafcigaad saa daraaddeed baanay aayaddeennan an masdariyaa ka horaysee ficilkii aan loogu nasbin dee bixadfi nuun aan loogu nasbin sababto waa ficil mabniyaba oonay raad ku lahayn dee xuruftan wax nasbisa ama wax jasmisa aanay raad ku yeelanahayn bal markaa waa dumarkii inay cafiyaanoo markaa macnuu muxuu noqonayaa haweenaydu hadday barhkii ama niskii ay istilaa waan kuu daayo waan kaa saamaxay wax lagu qasbay iyo waxa aanay ahayn dee khalaas ninkii wuu ka dhacaya in iyadaa xaqeedii ka tagtay waa xaq ay leedahay waana ruux caaqil oo baaliqa marka muxuu yihi sheekhu balse qayb baa halkan dumarkii ka baxaysuu leeyahay fa inahu suuradan kan ama shan iyo qadel la daliilo daliilku wuxuu inoo caddaynayaa ina tusayaa calaa ana alistinaa istinahan laa yacjuuzu inaanu bannaanayn rujuucuhu inuu u laamo ila sigaari kuwii yaryaraa iyo walmajaaniini kuwii waala markaas haddaba suuradaasoo kale bal halkii calى anahu marka kadalika intacaqaba اlistinaaءu jumlaة waaxida wadala daliilu calى anahu laa yajuusu rujuucihi ilى bacضiha inta kale ictiraad baan kaba dhigayna hadday taa tahay rajaca ilى ma baqiya min اljumla ayaa jawaabtii hore noqon wixii kolba jumlada ka hadhsanaa ayaa uu ku hadhayaa sababtuna waa maxay uu laamaya fainahu qad dala daliilu daliilkii baa wuxuu inoo cadeeyu ina tusayaa calى ana اlistinaaء istinahum laa yajuusu inaanu suuradan weeye aanay bannaanayn rujuucu inuu laabmo ila asigaari walmajaaniin kuwi yaryaraaya kuwii waala ujeeddadu waxa weeyaan n dumar baa laga hadlayey dumarkiina mid yar bay yeelan karaa oo dee mid aan wakhtigii ay markaas weli aan qaangaadhin oo la meheriyey baaba ku jiraysa mid dee caqligeeduba aanuu dhammayn baaba ku jiraysoo waalan mid weynoo caaqili ina way ku jirtaa marka ilaa an yacfuuna cafiyuu ka suurtogelayaa weeye cafi wuxuu ka suurtogelayaa kuwii waaweynaayo caqliga lahaa ee ilmo yar cafi kama suurtogeliyo wixiisana saa laguma qaadanayo uu saamaxay saamaxadiisu ma soconayso ruux waalan waan kuu daayadiisaasi ma soconayso marka maxaa daliilkiina tusaya walow halkan dee guud ahaan dumarkii ay ahayd oo dumarkii hadday cafiyaan inuu dhacayo ay ahayd dumarka wixii iyagu aan ehel u ahayn tabarucba waa kuwa yaryar iyo kuwa waalani kuma jiraan taasaa daliilana tusay marka ilaa an yacfuuna maxaan istinihii intii dumarka ahayd ee waa jumlo keliya uu kulansadaan qayb saaraynaa qaybna istinihii baan ku reebaynaa waa qaybtii iyagu tabaruc iyo waxbixin ehelka u lahayd ama ahliyadaa lahayd ehliyadan lahayd kuwaasunbuu ku koobnaanaya marka qayb baa ka baxay daliilkaa kalea inoo saaray marka maxaad noqonaysaa inunbuu wada laabmayo jumladiiba uma wada laabmayn istinahni markaa rajaca ilaa maa baqiya min aljumla lanna tarka daahiri buu ihi daahirku wuxuu a dee guud ahaanba dumarkii inu wada shamliyo in cibaaradu taasay keenaysay haddaba daahirkii oo laga tago fii ma qaama calayhi daliilu wixii daliil loo helay ee daliil korkiisa uu kuba qumay dee kaas daahirkiisii inay laga tago laa yuujibu ma waajibinayo tarkahu ka tegii daahirkaa lagaba tegayey daahirkii fii ma lam yaqum calayhi daliilu wixii aan daliil kuba iman oo waxa ay tahay uun inta daliil baan u helay daliilkaasaa inaga bixiyey kol haddii daliilkaasi bixiye lama odhanayo guud ahaanba dumarkii intii kale harsanayd iyaguna ha raaceen oo dee inay iyaga daliilkii halkii buu baaqi kuba yahay intan daliil saaray baa laga saarayaa saasun baana dee fahamkii aayadda iyo tafsiirkeeda uu noqonaya bal marka xaasilku wuxuu inoo noqday istahan jumlooyin laysku cadfay hadday haddii aanay isku cadfanayn hadalkii waa ka baxaya ee laysku cadfay daba ka dambeeya dee kolba wixii daliil inoo keeno ayaan raacinaynaayo qowlkaa hore culimmadu ay yidhaaheen intooda badani waa loo wada celinaya waa haddaan wax daliila oo taa ka duwan tilmaamayaa jirin ama maanicaanu jirin taasi iyadu waa mid arrintan dambu inoogu soo kordhiyeen xataa jumladii keli ahayd hadday suwar leedahay oo suwartaa qaarkood haddii daliil kaleoo khaarijiya noo caddaynaya inaanay xukun ka yeelanahayn dee istihihii waxaan u celinaynaa un intii aynaan daliil kaloo khaarijiya inaan dee laga soo aanu dee xukun ka yeelanaynin noo caddeeyun baan ku baaqi yeelaynaa markaas suwartii qaar baan u celinaya istihii kuwana uma celinayno intaas baa adigu bal markaa khulaasadii ay tahay baab التksiiص في الشharد istin halkaasaan kaga baxaynaa kollay suurooyin kale oo dee kutubta intan ka waasacsan ay dhigaan oo tacaduday bal markaasoo sheekhu uu ka tegina waa jira waayo dee kitaabki waa intii laguma sheegay lakiin waa in muhiman kaba aragnay taksiiskii shardi wax lagu khaas yeelayey taas bay tahay kollay shardiga halkana in dee shuruuddu kollay afar baabay u qaybiyaanoo shardi imika sharciya iyo shardi lugawiya iyo shardi caqliya iyo shardi caadiya inta bay u qaybiyaan shardiga sharcigii waa waxyaalaha dee shareecadu ay dee nusuusi ay kuba timi inay shardi wax kaleba uba yiin sida salaadii oo kale waxay ilaahay qowlkiisii suuratumaa-ida kuba sugnaayeen dee axaadiidii rasuulku ay noo caddeeyeen weyse inay shardi u tahay la weysaystaa haddaanay taasi jirin ma ansaxayso waa shardi sharciyuu noqonayaa imaka sakadii oo kale in ay shardi u tahay markay waajibayso bal nisaabkii dee waa sababtii xawl inay sanadi ka soo wareegto wixii xawl lahaay oo kale shardi sharciya weeye shardiga caqligiina bal maalan markay noqoto cilmi oo kale iyo aqoon dee waxaa caqligaa keenaya shardi waa nolol meesha inay jirto xayaat baa shardi u ah cilmigii ruuxaan noolayna cilmi markaas dee ma yeelanayaba taas waa shardi caqliga yidhaahanta shardina waa caadi oo bal maalan imaka haddii dushan sare la doonayo in loo baxo dee ruuxu inuu sallaan dhigto inay uma duulayo oo ibaadadu ku duula ma lahae sullamkii oo kale shardi muxuu u yahay dee sadxigii marka la doonayo in la gaadho shardi caadiyay taasna yidhaahaan oo waa shardi caadiyan waa caadi ahaanun dee waa shardi caadiya midna waa shardi lugawi oo waa shuruuddan loo adeegsado xuruuftan in iyo cida iyo loo adeegsado sida dee in najaxa fulaanun faacdihi jaa'izatan haddaan idhaha hebel hadduu najaxo jaa'iza siib in dakhalti daara fa anta daaliqun oo kale waa adigu shuruuddan laqada ee keenaysa amar amar in lagu xidho waxa baa lagu xidhayaa waxaana laysugu xidhayaa in iyo idaa iyo xuruuftii shardigaa laysugu xidhayaa taasna shardi lugawigaa la idhaha shardiga dhammaan loo jeeda takhsiis keenayaana waa shardigan lugawigaah shardigan lugawiga waayo shardiga lugawigi waa sabab maaha shardigan ay ku tacriif saddexda kale oo dhan waxay ku tacriifiyaan oo ay tacriifkiisu yahay ee maa yalzamu min cadamihi alcadamu wlaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaatih waa saddexa shardiya kale ama kani waa cilal oo kale asbaabtiibuu la mid yahay markaa haddii la helana waa la helaya wixii haddii la waayona waa la waayaya ma kala hadhayaan iyagu markaa shardigan imika takhsiiskii waa nooca ee saddexa kale ma ahan marka wuxuu uhi sheekhu waclam waxaad ogaataa ana sharda shardigu khaasatan tacriifkan uu wadaa waa shuruudda sixa wixii lagu tacriifin jiray shardiga shardu sixaa maa laa yasixu waxaanu ansaxayn weeye almashruudu waxaan shardiga uu yahay ee loo shardiyaya ilaa bihi isaga un mooye oo salaaddii ma ansaxayso haddaanay weyse jirin weyse haddaan la helin salaaddii ma ansaxayso waa shardigii sixa tacriifkiisa maa shardi dhammaantiiyo kaaba weeye waqad habata markaas uu sugnaadayna dalika kaasna uu ku sugnaaday bidaliilin daliil munfasilin ka soocan lafdiga khidaabka daliilkan waxaan dee mashruudka uu kuba sugnaa ka go-an oo kaba soocan wadalika kashtiraabi اlqudrati awood in loo shardiyo weeye fi lcibaadaati cibaadaadka oo kale waاshtiraabi dahaarati dahaaro shardinteed fi salaati oo bal maalan wixii cibaadaad guud ahaan ruuxu waa inuu karayo inay taasi shardi oo qudra shardi u ah taasna maxaa u daliila waa daliil kaloon la socon cibaadadoo laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascahaa oo kale salaadii oo kale dahaara shardi u ah iyadna shardigaasi waa daliil munfasilu kuba yimi oo khitaabkii salaada ka go-an oo dee yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum iyo ayuu kuba yimi waa daliil munfasilu kuba sugnaaday kaasi bal marka wixiina haddaan kaa la helinna wixii ma ansaxayo bal kaasi waa mid waqad dakhala dalika kaasi waa galayoo fii ma dakarnaahu wixii aan soo sheegnay ujeedadu shardigaa noocan i wuxuu gelayaa wixii aan soo sheegnay min taksiis اlcumuumi cumuumka in la khaas yeelaa oo macnuhu waxa weeye kol haddii kani daliil gaara uu kuba imanayo mukhasisaadkii munfasilkaa aynu sooba marnay ayuu kaba mid yahay kaasi oo ka imika halkan aan u jeedno ma aha waqad yakuunu inuu shardigu noqdaa la arkaa ina kaasi waa munfasileh awjeedahu shardigii baa kolna ku iman noqonaya wax ka soocan mashruudkii kolla la xidhiidhsanaanaya kii munfasilkaa adiladii hore ee mukhasisaadkii munfasilkaa buu inoogu jirayaa kan kale waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa muttasilan mid la xidhiidhsan bilkalaami hadalkii oo hadalkii ujeeddadu waa daliilkii iyo khidaabkii mashruudkani uu kuba sugnaa ayaa shardigana la xidhiidhsanya oo uu la socdaa waa daliil aan mustaqil ahayn oon gooni u joogsanahayn baama muandir wdalika qad yakuunu bilafdi shardi haddaba kaa isagu mutasilkii kol lafdiga shardiguu kuba yimaadaa oo inuu ku yimaada la arkaa lafdi shardi ka qowlihi tacaala faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni faman lam yastadic faidcaamu sitiina miskiinan bal ninkii dee dihaarkiiba weeye ilaahay muxuu idhi kii aan waaya raqabadii waaya weeye korkiisa waxaa laba bilood oo israacraacsan inuu soomo kii keli waayo labadii bilood ee soomkoodii israacraacsanaa in kalahayn soomi kalahayn waxaa waajib ku ah inuu lixdan miskiin cuntadoodii siiyo bal markaa maxay ahayd siyaamu shahrayn mutataabicayn maxaa shardigiisu yahay waa cadamu wujuudi raqaba in idcaamu sitiina miskiinan maxaa shardigiisu yahay waa cadamu istidaacati soom oo taas baa shardiga talabaad naskii bay ku wada yimaadeen oo dee ma kala socdaane khidaabkan keliya kuma wada yimaadeen kaasi isaga wuxuu leeyahy waa kii bal maalan shardi suuradii buu yimi waqad yakuunu dalika inuu arrinkan ah ujeeddadu kan imika aan u jeedna ee waxa weeyaan keenaya waa taas uu inoo soo sheegay waclam ana sharda ma laa yasixu lmashruudu ilaa bih walow tan dambe uu inoo soo wadaagaayo tahay marka wuxu uhi waqad yakuunu muttasilan bilkalaam waqad yakuunu inuu kuyo yimaadaa la arkaa dalika kaa ka aan shardiga macnihiisii le takhsiiska keenaya bilafdi alghaayati haayo lafdigeed haayuhu waxa weeyaanun waa inuu lafdigii caamkaa dabadi yimaado xaraf xuruuftan haayada kaba mida sida ilaa iyo xataa oo kale oo markaa wixii iyada ka dambeeyey cumuumkii kii hore ee uu shamlinaya uu kaba saaro taas bay haaye yidhaah waa waxa shay dee munqadici ama halku ku dhammaanayay u ah waana markaa dee shardigeedu uu yahay cumuumkaa hore haddaa haayada niman inuu sii socon lahaa markaa walow haayataasi ay gaarayto maanica ay ku dhowdahay laakiin haddana macnihii shardigay leedahay xagga takhsiis ahaan wadalika ka qowlihi tacaala xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saahiruun ilaa ay jizyadii bixiyaan iyagoo dee gacan ay kaba dhiibaan iyagoo dulaysan macnaa waa aayaddii harayd qaatilu اladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diin alxaq min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin hum sakiruuna waxaa layna faray dadka iyagoo ahlu kitaabkii in lala dagaalamo amarkaasi de wuxuu ahaa amar shaamil oo axwaashoodao dhan shamlinayo hadday jizye bixiyaan iyo haddaanay bixinba lafdiga hore cumuumku waa inoo socon laha laakiin maxay haayadu noqotay ilaa ay ka bixinayaan jizyo ay ka ogolaanayaan taa hadday taa bixiyaan marka qitaalkoodii waa la daynaya marka cumuumkii hore ahaa axwaashoodao dhan wada shamlinayay haayadan baa khaas yeeshay haayadan baa joojisay marka haddii ay jizyadii bixiyaan khalaas qitaalkoodii waa la daynayaabay noqotay fayajuusu markaa waxa bannaan buu leeyahay suuradan ama shardi ha noqoto ama lafdii gaayaha kuba yimaadee takhsiis اlxukmi xukumkii in la khaas yeela biljamiici dhammaanba oo ujeeddadu gaayo ka mutasilka kii hore dee munfasilka daliil munfasilu ahaa oo isaguna waa takhsiis buu keenayey kan isagu mutasilka ama lafdi shardiha ku yimaada ama lafdi gaayee xukumkii waa lagu khaas yeelayaa dhammaan fayakuunu siyaamu soomku wuxuu u sugnaanayaa soomka uu ka ansaxaya ama kafaaro uu noqonaya liman lam yajid iraqabata ina shardigiibaa taas ahaa raqabada ninka aan helin walqatlu qatliguna wuxuu markaa isaga dee xaqiisa ama qitaalkiiba kaba cabiroo la dagaalamay ahayde qitaalkiina uu isagii meeshii dee laysfaraya oo ah kala la dagaalamayo waa fii man lam yu'adi ljizyata ka aan jizyadii bixin marka adigu waxa weeyaan mugaayadii ayaa macnaha ayay shardi macno shardi bay leedahay waanay dee xaggii takhsiiskiina waa iskala mid kuwa kale gaar bay u saaraanoo haayaday gooni uga ka dhigaanoo dee isagii laakiin wuxuu inoo raaciyey tane macnuu waxa weeye shardigaa mutasilkae sharduurdaa luqawigaa kaba mida iyo ghaayadu labaduba maxay keenayaan laftigii caamkaa takhsiiskeed ee laakiin markay ghaayadu takhsiis keenaysaa waa marka uu cumuum ka horeeyo haddaan iyadu aanay iman cumuumkaasi waxa ka dambeeyana uu shamlin lahaa oo kale oo walaa taqrabuuhunna xataa yadurna oo kale dumarkii ha u dhowaanina haddii walaa taqrabuuhunna imankaan eegno dee mancin bay had layskaba mancaiyo in loo dhowaado taasi waxaabay ahaan lay daa'im laakiin markay xataa yadurna timi wixii dee iyada gaayada ka dambeeyey oo ah wakhtiga ay dahaaro qaataan ama ay daahir noqdaan xukumkii ahaa mancigiibuu ka baxay iyadii baa joojisay markaa gaayadu waa marka cumuum ka horeeyo shamlinayaa jiro haddaan cumuum ka horeeyo shamlinayaa jirin iyada baabka way kaba baxaysaa dee shardiguna waa kaan soo aragnay kollay qaybihiisna waa inoo dambeeyaan furuuc isaga kuba tacalluqsan wallahu subxana watacaala aclam فصل ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر مخصصاتkii متصلka baa inoo socday kolayna su-aashii maalintii dhoweyd maan iloobina lakiin inshaء الlahu taعalى beritaan eegi doonaa sian kuwa kalena oo casharkan maanta ku tacalluqsana usoo egtaan in shaء الlahu taعaalى marka waynu beritaas haddii ala idhan فصل marka mukhasasaadkii mutasilka baan ku jirnay istitnihii ayaa inoo soo dhammaaday shardigiina waan bilownay uun markaa shardigii dee bal shardigan mukhasiskii iyadoon shuruudda afar u qaybinay ka uu yahayna shalaytaan soo aragnay amaan soo sheegnay iminkana masaa'il adugu kooban oo ku tacalluqsan shardiga ayaa inoo iman doono casharka maantu taas buu ayuu markaa kuba tacalluqsanaan doonaa ama uu ku saabsan yahay wuxuu ihi markaa muؤalifku raximah اllahu taعaalى faصl wayajuusu waxa bannaan an yataqadama inuu horeeyo ashardu shardigu fi lafdi xagga lafdiga shardigan mukhasiska ah ee nusuustii la socda ama raacaya ama xadiida raaca ama aayad qur'aan ah haba raacee inuu isagu ka horeeyo wixii mashruudka ahaa ama uu isagu khaas yeelayey oo uu sadaarada hadalka uu ku yimaado taasi way bannaantahay waana sida badanba dee oo shardigu inta badan sadaaruu leeyahay wayajuusu waxaa bannaan an yata'ahara inuu dambeeyana oo inta bal maalan naskii cumuumka uu kuba sugnaa ama shumuulka lahaa ee shardigani u yaalay uu horeeyo shardiguna markaa uu dambeeyaa taasna way bannaan tahay oo macnaha waa bannaantaydani wax farqi oo u dhexeeyaa ma jirto hadduu shardigu horeeyana takhsiis buu keenayaa hadduu shardigu dambeeyana takhsiisuu keenayaaba oo kollaynay macnahan imanka halkan shardiga uga jeednay waa inuu lafdi caam ah oo ama xadiid ku yimi ama dee aayad qur'aana kuba yimi oo haddii aan shardigani jirinna cumuum yeelan lahaa ama shumuul yeelan lahaa shardigani uu qayd ku noqdo ama wax khaas yeelayo u bal markaa dee xukumkii ku koobnaado uun shardigaas dee waxa mashruudkii oo dee shardigaasi uu la socdo ama leh haddaba taas baa maqsuudku yahay hadduu horeeyana uu keenayaa hadduu dambeeyana uu keenayaa kamaa yajuusu suu u bannaan yahay waxa bannaani muxuu yahay waa taqadumu wa ta'ahur inuu horeeyo iyo inuu dambeeyaba fi listinaai oo waa tii aan kaba soo baxnay oo istisnuu inuu mustataaminhigiiba uu ka horeeyo adugu bal markaasuu horeeyo iyo inuu kaba dambeeya labadu way bannaanayd isaga waxa asal ahaa dambaynta shardigana waxa asala horaynta ee laakiin xukunku isma bedelayo labada xaalaba way bannaan tahay marka wuxuu uhi walihaada saa daraaddeed macnaa jawaaskan ama bannaanidan bannaan taqadum iyo ta'ahur ba xaggii shardiga ku bannaan ayaan lam yufaraq aan la kala qaadin oon xukumkii lagu kala qaadin bayna qowlihi shaksiga qaa'ilkaa qowlkiisii uu odhanayay anti daaliqun in dakhalti daara wa bayna qowlihi in dakhalti daara fa anti daaliq macnaa oo taqdum taqadam taqadum iyo ta'ahurba shardigii waa ku bannaaya bun hadduu horreeyana takhsiis uu keenayaa waana sidii badnayd hadduu dambeeyana wuxuu keenayaa takhsiiskii uun wax farqiga xukumkaa ugu dhexeeyaa ma jirto bal matalan cibaaradan ah haddii uu shaksi yidhaaho oo uu bal matalan shardigan ku xidho haweenaydiisa dalaaqeedii markaa shardigii uu dambaysiiyo wuxuu idhi anti adigu daaliqun mid furan baa tahay in dakhalti daara gurigaba haddaad gashid amase shardigii buu horraysiiyey oo dee waxaa ka dambeeya wixii shardigani shardiga uu ahaa oo wuxuu idhi in dakhalti daara haddaad gashid guriga fa anta daaluqun adigu waad furanta wax farqiga o dhexeeya ma jirta labadiiba shardigan buu dalaaqi mucallaq ku yahay ma dhacayo hadalkaa kuma dhacayo laakiin shardiga marka la helo dee dalaaqa waa dhacaya shardiga markii lalo dhacaya ama ha la horraysiiya xagga dikriga shardigii mah la dambaysiya marka welibana taa hore haddii khilaaf xataa ku jiray halkan oo kale wax khilaafoo in la horraysiiyey in la dambaysiye ku jiroo la sheegaa maba jirto ee khilaafkoodu wuxuu noqonayaa keebaa mudan ee waxaanay dhaahaan mudnaanta waxa leh iyada in la horraysiiyo taas baa shardigu sadaaruu leeyahayoo taasun baaba waxa weeyaan mudnaanta leh malaa farre iyo qowlkii mooye ee laakiin inta kale xukumkaasi wax isbedeli ma jirto bal markaa masaladaasna halkaasaan ku dhaafayna waa masale cad faslun waidaa tacaqaba hadduu ka dambeeyo oo uu dabad yimaado weeye ashardu shardigii jumalan jumlooyin rajaca uu laabmayaa ilaa jamiicihaa dhammaanteed buu u wada laabmayaa masaladaa waa tii aynu soo aragnay halkii sitnaan kuba soo aragnay casharkii shalaytaanuu inoogu sugnaa fasalkii raqamka boqol iyo afar watay idaa tacaqaba alistinaa'u jumalan cudifa bacduha calaa bacdin markaa tadna waa tiye laakiin cibaaradii cudifa bacduha calaa bacdin baanu imika halkan raacin itikaalan limaa sabaq waayo waa wax maqsuudo maanta taasna oo idaa tacaqaba tacaqabana shalay basaan soo fasirnay oo waqaca maalan dee alistina ama waqaca shardu caqiba kada wey caqiba aljumal oo hadduu ka dambeeyo weeyaanoo uu raaco ashardu shardigii jumalan jumlo keliya ma raacin imika anti daaliqun in dakhalti daara jumlo keliyay ahayd jumlo keliya maahee waa jumlo wax ka badanuun ama laba ha noqdeen ama saddex se cibaaradan jamacu keenaysiya wax ka badan haba noqdeen laakiin maxaa shardigii horean halkii baan kusoo qaydkii baan ku soo kordhisanaynaa halkan oo waa jumlooyinkan waxaa loo jeedaa jumlooyin cudifa bacduha calaa bacdin isku cadfan oo iyagu dee maaha jumlooyin kala duwan oo hadduu doono waxama weliba waxaan dee la isugu cadfaya xuruuftii waa wixii tashriik faa'iidaynaya xukum la wadaagsado faa'iidaynaya ama wax la wadaagsado ee kuwii idraabyo keenayay taas maaha haddaba arrinku hadduu taa yahay rajaca shardigu wuxuu u laabmaya